Wadada dheer ee isku xirta Buurta Xanti iyo Xerada Lamagala iyo magaalada Beledweyne oo ah mid aad u burbursan ayaa waxaa dhib badan kala kulma dhalinyarada ku shaqaysta gaadiidka mooto bajaajka. Marka la gaaro xilli roobaadyada ayaa waxaa wadadan ka dhaca shilal badan oo ay sababeen biyaha fadhiista godadka ku yaala wadada dhexdeeda. Haddaba qaar ka mid ah darawallada kaxeeya mooto bajaajyada magaalada Beledweyne islamarkaana isticmaala wadadaasi ayaa ka hadlay saameynta ay xilli roobaadyada kala kulmaan iyagoo codsaday in wadadaasi laga dhiso.
waxaan ku jiraa jaaleyda oo magaalada beledweyne ka shaqaysato runtii dhibaato weyn oo saa'id ah oo macnaha ayaan wadadaan ku qabnaa oo magaalada dhexdeeda marto xag dhiiqaadil ihin iyo xag maarkin oo macnaha burburba magaalada waxaa ka dhaca waagii bere shilal ee isku dhacayaan gaadiidka iyo bajaajka marka eh, dhibaato weyn aan ku qabnaa magaalada dhameed mujtamaceedii oo macnaha oo bulshada ku wada socotay haddii burbur ka muuqdo dhibaato weyn ay ummadda wada qabtaa marka eh, waxaan ka codsanayaa dowladda hoose oo federaalka in macnaha sida u dhaqsiyaa badan oo degdega ee macnaha wax noogu qabato maadaama dhallinyarada gobolka ka shaqaysata aan nahay maamulkana waxaan u sheegaynaa inay fududeeyaan wax walbeeto macnaha waxay ahayd oo ayka looga baahdo ee garab istaag ku sameeyaan dalkooda ka sidaa daraaddeed biyo badanaa fara fadhiyo biyobaxdiyaa jejebisay macnaha waxay ahayd gadaalna lama dhisin gadaasheedna lama dhisin siday biyobaxda u martay guddiga gaadiidka bisa ayaan dhexdaas waxay ku shubeen carro oo ka bilaabato saldhigga gobolka oo beledweyne ilaa iyo nuur hawaad ayay guddiga gaadiidka dhiseen kheyr allah siiyo ayikane wixii kaleo macnaha oo saa'ide oo macnaha ama laami oo orjinaal ah oo kale wax aan hayno ma leh waxaa waaye bijaaleyda magaalada aan nahay waa ku dhafaad badan baa ku qabnaa markuu roobabku yimaado godadkii oo kaa qorsan bajaajii oo ku gadoonta ciqaba aad u dhib badan aa lagu qabaa oo wada hallaaba mase waxaa jeclaan lahayn ma- wadadaas in noola sameeyo jaanta iyo magaalada hoose dhexdooda aad bay u rafaadsan tahay godad badan baa ka qodan iyo baxadiyaa hallaysay aad baa ugu rafaadsannahay dowladda hoose waxaan ka codsanaynaa in wadadaas ay noo dhisto ciidanka dowlada meesha marka dhibkaasaana haysta anaku shacabka haddaan nahay oo bijaaleyda magaalada ah shilkeedaa imaaday shil badan laba bajaaj isku dhacdo baabuurada bajaajyada ku dhacayaan godadkii looma jeedaayo oo roobabaa da-a gudkii oo kaa qarsan oo bajaada kaaga dhacayso kaaga godoomaysa shalalkaasaa nahay